xafladan ayaa ahayd mid si gaar ah loo soo agaasimay iyadoo ay kasoo qayb galeen madaxa jaamacadda qaar ka mid ah ardayda hore qalinjibiyey iyo marti sharaf kale oo iskugu jira aqoon-yahano waalidiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ee ku nool magaalada kismaayo inta ay munaasabadu socotay waxaa laga jeediyey hadallo badan oo lagu dhiirigelinayo guddoomiyaha cusub iyo xubnaha la shaqeynayo iyadoo mas-uuliyiinta kala duwan ee halkaasi ka hadasha ay muujiyeen sidan adigan uu muhiim ugu yahay kobcinta midnimada iyo wada shaqeynta dhalinyarada aqoonta leh ee kasoo aflaxday jaamacadda daaha faraceeda magaalada kismaayo sidoo kale bulshada iyo bahda waxbarashada joogay xafladda ayaa dhankooda si isku mid ah u bogaadiyey tallaabadan iyadoo xusay inay tahay midii ugu horeysay oo kismaayo laga hirgeliyo naadi rasmi ah oo mideeya dhammaan qalinjibiyaasha jaamacadda daaha waxaana sidoo kale ay iftiimiyeen doorka muhiimka ah ee naadigu ka qaadan karo horumarinta bulshada sameynta barnaamijyo wacyigelin iyo abuurista fursado shaqo isdhexgalka xirfado iyo sidoo kale midnimo waarta